Guddoomiyaha magaalada Garowe maamulka la baxay Puntland ninka lagu magacaabo Cabdulqaadir Geedi oo boqolaal qof meel fagaaraha kula hadleeyay ayaa sheegay in Itoobiyaanka sida gardarrada ah kusoo galaya magaalada Garowe ay u baahan tahay waxa uu ku sheegay sharciyeed dadka Soomaaliyeed ee ku nool Garowe ayuu liiday isagoona ku tilmaamay kuwaan isku filnayn oo u baahan dadka qulqulaya Itoobiyaanka ah arrintan ayaa caddayn marag madoonta u ah dadka Itoobiyaanka ee waddanka lagu deegaameynayo gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay Puntland oo igu horreysa Garowe waana waxay sil og yihiin maamul goboleedka Puntland iyo dowladda Itoobiya oo iyaga dhisitaankooda ka dambeysay itoobiyaanka ha la saaro itoobiyaanka in la saaro waa muhiim oo wixii aan sharci lahayn waddanka laga celiyo laakiin sharciyadda u baahan tahay dadka markii la celinayo waxaan kaloo jeclahay inaan idiin sheego oo aad dareentaan waxaan rabnaa magaalada tani inay dad hesho shacab ah oo wax gadan kara oo ku noolaan kara inteennaan meesha fadhida dukaama haddaynu furno yaa wax ka gadanaya waa inay helaa dad lugeynaya oo soconaya waxaa la rabaa caagadda biyaha maalintii in konton jeer lagaa gato ama boqol jeer lagu weydiiyo si magaaladu u noqoto magaalo caasumada
si kastaba ahaatee magaalooyinka hargeysa garowe iyo boosaaso ayaa kaalinta koowaad kaga jira oo qaati ka taagan dadka itoobiyaanka ee sida sharci darrada kusoo galaya dhulka soomaaliyeed kuwaasoo ay qaarkood wataan carruurtooda iyo xaasaskooda sida ay marar badan saxaafadda u sheegeen bulshada ku nool magaalooyinkan kor kusoo sheegnay iyo kuwo kale waxayna intaa ku dareen in dadka maxaarada ah dhaqandoorin badan ka wadaan bulshada dhexdooda mana jirto cid la xisaabtanta ama mas-uul wax iska weydiiya itoobiyaanka sida raxanraxanta usoo galaya dhulka soomaaliyeed waaba kuwa uu tafxiidanaya in dadka soomaaliyeed u xusulduubaan dadka itoobiyaanka ah inay ka hadlaan damaca itoobiyaanka iska dhaafe waa kuwa u xusulduubaya in itoobiya ay la wareegto dalka soomaaliya